بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixiyo kontonaad ee suuratu nnamli allah waxau idhi subxaanah famaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuu aala luuطin min qaryatikum innahum unaasun yataطaharuun waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii nebi luut calayhi asalaam iyo qoomkiisa dhex martay waxaa aayaadkii ugu dembeeyey ay ka warramayeen inay qowmkaasi la yimaadeen anshixumo aan cidi uga horrayn nebigii loo diray oo luuta calayhi salaamna waxa uu ku waaniyo ku wacyigeliyey inay dhaqanxumada iska daayaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ka cabsadaan waxaa markaa jawaab celintoodii noqotay ayaa aayaadkan rabbi inoogu tilmaamayaa tabaaraka wa tacaala allah waxau idhi subxaanah famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi luud qowmkiisa jawaabtay u celiyeen may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuu saara oo bixiya aala luutin luud iyo aalkiis iyo ehelkiisa bixiya min qaryatikum magaaladiinna ka saara waayo innahum iyagu unaasun waa dad dadkaasoo yatataharuuna istahiraya yacnii ficilkaa samaynaysaan ayaabay iska daahirinayaan oo iskala wen yihiine ka bixiya beledka oo bannaanka u saara allah waxau idhi fa anjaynaahu waanu badbaadinnay nebi luud iyo wa ahlahu ehelkiisiiba waanu badbaadinnay ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo qadarnaahaa waxaannu ku qadarray haweenaydaas oo ku xukunnay min alghaabiriina kuwa ku hadhay halaagga inay ka mid tahay wa amtarnaa waxaannu ku roobaynay calayhim korkoodii mataraa roob waa roob cadaabe oo waa dhagaxaantii sida dhibaca roobka lagaga dhigay ah fa saa'a waxaa xumaaday baa rabbi uu yidhi mataru lmundariina kuwii loo digay roobkii helay waa cadaabkaase ayaa xumaaday allah waxau idhi qul waxaa tidhaa nebi allow alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh calaa halaaki alumami alkaafirah umamkaa horee gaaloobay halaagga alla uu halaagay waa ku mahadsan yahay wa salaamu nabadgelyo ayaa calaa cibaadih ilaahay addoommadiisa korkooda ahaatay alladiina addoommadaasoo istafaa ay istafaahum allah ilaahay dadka kale uu ka doortay oo ambiyada iyo rusushu ay hormood u yihiin iyo dadka kale saalixiintaee wanaagsan allah waxau idhi allaahu ma allaah baa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna waa am iyo maa oo laysku idqaamay amaa mise shayga yushrikuuna ilaahay ay ku lamaanaynayaan ay ugu shariik yeelayaan waa la og yahay marnaba waxay walaaqanayaan iyo qurunkood iyo shirkigoodu inaanu khayr iyo ijaabo lahayn laakiin iyagaa lagu ilsaaminayaa oo la tusayaa khayrku dhinaca dhinaca uu jiro alla waxau idhi amman mise mid ayaa khayr badan kaasoo khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka abuuray iyo wal arda arlada abuuray oo wa anzala soo dejiye oo lakum idinka idiin soo dejiyey min assamaa xagga sare ee daruuraha idinka soo dejiyey maa anbiyo oo fa ambatnaa dabeed waxaannu ku soo bixinnay waa iltifaatun min alghaybati ila atakallum waana asluub baliiq oo carabi ah sidii khaybo looga warramayey yacnii asluub gaa'iba wax maqan oo kale ayaa takallum loo soo jeedsaday oo alla waxau idhi fa ambatnaa waxaannu ku soo bixinnay bihi ay bilmaa biyahaasi waxaannu ku soo bixinnay xadaa'iqa basaatiin iyo beero waaweyn beerahaasoo daata bahjatin qurux iyo dhalaal u saaxiib ah maa kaana ma ahaanin oo lakum idinka idiinma ahaanin oo suurtagal idiinma aha an tumbituu inaad soo bixisaan shajarahaa geedaheega iska dhaaf midhaheeda e geedaheega inaad soo bixisaan oo soo biqlisaan mid suurtagal idiin a ma aha ailaahun ma mid la caabudo ayaa maca allaah ilaahay la jirkiisa ahaaday bal iskaba dhaaf oo macbuud kale alle lama jiro ee waa keligiiye hum iyagu qowmun waa qolo qoladaasoo yacdiluuna ka leexanaya ay cani ilxaqi ama yacdiluuna la simaya ay billaahi hayrahu ilaahay bay cid kaloon la sinayn la simayaan oo cadala bihi hadday ku tallowdana waa simidda canhuna waa baydhidda marka ama xaqay ka baydhayaan ama ilaahay bay cid kaloon la sinayn la simayaan aman mise mid ayaa khayr badan kaasoo jacala ka yeelay al arda arlada qaraaran mid sugan oo aan dhaqdhaqaaq iyo dhibaato lahayn oo wa jacala ka yeelay khilaalahaa arlada dhexdeedana anhaaran webiyo oo wa jacala yeelay lahaa arlada u yeelay rawaasiya buuro ku qotomoo ku sugan oo dhaqdhaqaaqa ka dhowraya oo wa jacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdooda yeelay waa biyihii macaanaa iyo biyihii dhanaanaaye xaajisan teed kala xijaabayo o aanay isdhex gelayn oo isku milmayn ailaahun ma macbuud baa maca allaah ilaahay la jirkiisa ahaaday bal iska dhaaf oo ilaah kale alle lama jiro e agtaruhum bedidoodu laa yaclamuun waxba ma garanayaan aman mise mid ayaa khayr badan kaasoo yujiibu aqbalaya almudara ka la dhibaato geliyey ama ka dhibaataysan ismi faacil iyo ismi mafcuul labadaba waa u suubadaa idaa dacaahu marka uu baryuu u yeedho oo wayakshifu ka faydaya assuu'a xumaanta iyo dhibaatada ku dhacday wayajcalukum idinka yeelaya khulafaa'a alardi arlada kuwa isu beddeloo kolba qola ay u hadho ailaahun ma macbuud baa maca allaahi alle la jirkiisa ahaaday qaliilan maa waxa aada u yar tadakkaruuna intaa waantoobaysaan ee wax qaadanaysaan oo maadu waa lita'kiidi alqilla aman mise mid ayaa khayr badan yahdiikum idinku hanuuninaya oo halkaa hiigsanaysaan iyo jihadaa u socotaan idinku hagaajinaya fii dulumaati albarri berriga iyo bannaanka mugdiyaalkiisa dhexdooda markaa ku safraysaan ee habeenkii gudcurka aad bannaan cidla a maraysaan allaha idinku hagaajinaya jihada aad doonaysaan idinkoo adeegsanaya ama ku aqoonsanaya dee calaamaadka dhulka ku sugan bannaan iyo buur iyo dhagax waxay tahayba waalbaxri wa dulumaati albaxri iyo badda mugdiyadeeda dhexdooda markaa safraysaan ee ku sugan tihiin ilaaha idin hanuuninaya ee idinku hagaajinaya halka aad doonaysaan idinkoo adeegsanaya oo ku aqoonsanaya jihada dee xiddigaha cirka iyo wixii la mid ah iyo waman axadka yursilu riyaaxa dabaylaha idiin soo diraya bushran ay mubashiraatin xaal ay yihiin dabayluhu kuwa bushaaraynaya oo raxmaadka iyo roobka ku bushaaraynaya bayna yaday raxmatih ilaahay raxmaddiisa horteed intaanu cirku soo di'in a ilaahun ma macbuud baa maca allaah ilaahay la jirkiisa ahaaday tacaala allah ilaahay waa ka sarreeyaa camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaanay daba wadaan aman mise mid ayaa khayr badan kaasoo yabda'u bilaaba alkhalqa abuurista humma yuciidu dabadeed dibna u soo celiya iyo waman axadka yarsuqukum idinka arsaaqaya min asamaa xagga saree samada oo raxmaadka iyo roobka idinka soo dejinaya iyo wal ardi arlada xaggeeda idinka arsaaqayo baadka idinka soo bixinaya iyo nabaataadka iyo geedaha kala gedisan a ilaahun ma macbuud baa maca allaahi ilaahay la jirkiisa ahaaday qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow haatuu keena burhaanakum xujadiinna keena in kuntum haddii a ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad tidhaa nebi moxamedow laa yaclamu ma oga man makhluuqaadka fi samaawaat samooyinka dhexdooda ku sugan iyo wal ardi arlada makhluuqaadka ku sugani ma oga alghayba waxa maqan ila allaahu alla mooyaane ama sida jalaaludiin almaxalli uu marayo istitnaha munqatic ka dhigo laakina allaha yaclamuh ha yeeshee allaa og ee axad kale ma oga wamaa yashcuruuna mana dareemayaan dadku oo ma garanayaan ayaana goorma ayaa yubcathuuna la soo bixinayaa bal iskaba dhaaf inay og yihiinoo ma oga i iddaaraka waa isa soo gaadhay cilmuhum cilmigoodu oo waa ku taam noqday fil aakhirati aakhira oo aakhiro dhexdeeda markay yimaadeen ayaa si dhammaystiran ay u ogaadeen saacadda qiyaame iyo xaqnimadeeda waase xilli ogaalku aan waxba u tarayn bal iskaba dhaaftaase hum iyagu fii shakin shaki ayay kaga sugan yihiin minhaa aakhiro xaggeeda bal kaba kaalay taasoo hum iyagu minhaa aakhiro xaggeeda camuuna kuwa ka indhala weeyi wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay aydaa kunnaa ma marka aannu ahaano turaaban ciid annaka iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayo ma markaannu ciid noqonno a innaa annaga la mukhrajuuna kuwa la soo bixinaya oo la soo saarayo miyaanu nahay laqad wucidnaa waa naloo yabowhay haadaakani oo in nala soo bixinaya ah naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayadii horeba min qablu horaana loogu ballan qaaday waa laydin soo bixinayaa dee macnaha wax la soo bixiyeyna maanaan arag marka waxay yidhaahdeen in haadaa ay maa haadaakani ma ahaanin oo bacsiga iyo isa soo bixinta dambe ihi ilaa asaatiiru alawaliin kuwii hore beenahooday meelaha ka soo qorqorteen mooye oo asaatiir waa jamcu ustuura waa sheekooyinkii dadkii hore laga soo qoray qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow kuwa sidaa ku leh siiruu socda fil ardi ay cala al ardi bal hadda arlada korkeeda socda oo fanduruu waxaad eegtaan eegmo aad ku waantoobaysaan oo u fiirsanaysaan kana fakaraysaan kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu lmujrimiina kuwa xumafalayaasha ah ee ku dembaabay inay diidaan bacsiga bal cidhibtoodii siday noqotay iyo halaaggii ku habsaday bal ordoo soo eega si aad ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan oo diyaara hamuud iyo dadkii la halaagay ee la baabi'iyey dee degaanadoodii qaarkood waa idinku dhow yihiinoo ordoo ku soo cibro qaata si aad u ogaataan waxani inaanay asaatiir ahayna xaq ay tahay oo lama huraan ay tahay idinku dhici doona alla waxau idhi walaa taxsan ha murugoonin nebi moxamedow calayhim korkooda ha u murugoonin oo markay ku raaci waayaan ama ku rumayn waayaan ha u qoomamoonoo naftaada ha u dhibin walaa takun hana ahaanin nebi moxamedow fii dayqin cidhiidhi iyo diiqad dhexdeed ha ku sugnaanin mimaa yamkuruuna ay min ajli makrihim macnaha shirqoolkay kuu dhigayaan darteed diiqad iyo cidhiidhi ha u gelin oo waxa weeyaan wax diiqa ha dareemin markaa masder baynu ka keennay yamkuruunada oo maadaynu masderiye ka dhignay wa yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaa gaalada ah mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yabooha ah ballanqaadkan cadaab baa jiraduun lahayaa waa goorma in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya yacnii rusushu waxay sheegaysaa hadday run tahay aaway cadaabka la ballan qaaday muu nagu dhaco qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow casaa waxa suurowda oo laga yaabaa ama dhow an yakuuna inuu ahaaday radifa miduu idiin dhowaaday lakum idinka bacdualadii kii qaarkii tastacjiluuna aad degdegsanaysaan waxaba suurowda cadaabkaad degdegsanaysaan ee sugilaadihiin wax ka mid ihi inuu idiin dhow yaho inuu idinka dheerayn wa inna rabbak rabbigaana nebi moxamedow laduu fadlin waa mid deeq iyo fadli u saaxiib ahoo cala annaasi dadka korkooda gallad iyo nicmo iyo abaal ku leh walaakina akharahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ilaahay kuma mahadinayaan deeqda uu ku galladaystay oo garan maayaana waa ka gaaloobayaan wa inna rabbak rabbigaa nebi moxamedow la yaclamu waxa uu og yahay maa tukinu waxay qarsanayso suduuruhum laabahoodu iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan wamaa min ghaa'ibah wax ku maqani ma jiro fi samaa'i samada dhexdeeda iyo wal ardi arlada dhexdeeda ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab buu ku dhex sugan yahay kitaabkaasoo mubiinin cad ama wax caddaynaya oo lowxul maxfuudka ayaa lagu diiwaangeliyuu ku sugan yahay inna haadaa kani alqur'aana ee qur'aanka ihi yaqusu waxa uu uga qisoonayaa calaa bani israa'iil reer bani israa'iil waxa uu uga qisoonayaa uu u sheegayaa akhara aladii kii ka ugu badan kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan waxay isku khilaafayaan kiisa ugu badan qur'aankaa u caddaynaya oo xaqiisa iyo baadilkiisa u kala bayaaminaya wa innahu qur'aankani lahudan waa hanuun baadida lagaga hanoono wa raxma waa naxariis cadaabka lagaga badbaado lilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah ayaanu u yahay inna rabbak rabbigaa nebi moxamedow yaqdii isagaa kala xukumaya baynahum dadka dhexdooda oo gaalada iyo muslimiintu ay ugu horreeyaan iyo khalaa'iqda kaleba dhexdooda rabbigaa isagaa kala xukumaya bixukmi xukunkiisa cadaaladda ah ayaa uu ku kala saarayaa wa huwa alleh alcasiizu waa allaha qaalibkee awoodda badan alcaliimu ee ogaalka badan wax ka qarsoonina aanu jirin fatawakkal nebi allow tala saaro cala allaah ilaahay korkiisa tala saaro waayo innaka adigu nebi moxamedow cala alxaqi xaqa dushiisa ayaad ku sugan tahay xaqii almubiini ee caddaa ama wax kala caddaynayey innaka adigu nebi moxamedow laa tusmicu waxba ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhintay walaa tusmicu ma maqashiin kartid assumma kuwa dhagoolayaasha ah ee dhagahala ma maqashiinaysid adducaa'a yeedhmada idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaal ay yihiin kuwa dhabarka kuu jeediyey dhagoole kaa dhaqaaqoo jeedsaday dee dhawaq gaadhsiin maysid oo maqashiin maysid wamaa anta adigu maad ahaani nebi moxamedow bihaadi alcumyi kuwa indhaha la mid hanoonin kara oo can dalaalatihim baadidooda ka soo hanoonin kara ma tihid in tusmicu ay maa tusmicu maqashiin maysid mawaacidda iyo waanada aad sheegayso ilaa man mid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatinaa aayaadkayaga rumaynaya oo fa hum iyagu marna damiir mufradaa loo celiye marna mid jamaca manta ayaa cumuum faa'iidayso mufradkuna waa biictibaari lafdi jamacuna waa biictibaari almacnaa oo fa hum iyagu muslimuuna hoggaansan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala rumeeyey kuwaas ayuunbaa waanadaadu ay gaadhi kartaa oo maqli kara oo wax ku qaadan kara haadihi alaayaat waxaynu weli ku dhex jiraa tatimatu qisati luutin calayhi asalaam maca qowmih waa dhammaystirkii qisadii nebi luud iyo qoomkiisa dhex martay oo markuu khayrkii iyo dacwaddii u bandhigay markuu dhaqanxumadii iyo dembigii uga digay iyo cidhibxumada ka dhalanaysa ayaa waxay jawaabtoodii noqotay luud iyo reerkiisa ka saara magaaladiinna waayo innahum unaasun yatataharuun waxay ku ceebaynayaan waxaan la ysku ceebayn oo ammaan iyo sharaf ah way isdaahirinayaanoo dembigiinna dooni maayaane inaga durkiya kuwan ayaa jawaabtoodii noqotay ilaahay jawaabtiisiina waxay noqotay fa anjaynaahu wa ahlahu ila imra'atahu qadarnaaha min alghaabiriin wa amtarnaa calayhim mataraa fa saa'a mataru lmundariin ilaahayna nebi luud iyo ehelkiisiiba waa badbaadiyey haweenaydiisii mooyaane oo iyada aannu xukunnay inay ka mid tahay kuwa halaagga ku hadhaya oo waxaa la yidhi haweenaydiisa imra'atu luud waxay ahayd mid yacnii qoomkan gaalada ah ee dhaqanxumada iyo idabdarrada lagu ibtileeyey dee kuwaasay la caqiido ahayd oo xataa martida nebiga u timaadda waxay culimmadu tilmaameen inay baaq iyo afgarasho u diri jirtay si ay ugu yimaadaan oo xumaan iyo dhaqanxumo ula yimaadaan oo ugu soo qastaan oo dab iyo wax lamida intay shi daqiiqa markay arkaan ayaa afgarasho u ahayd martibaa joogta u kaalaya inay leedahay marka haweenaydaas anshixumada iyo dhaqanxumada iyaduna ku dhacda ee la midka ahayd xagga gaalnimada iyo caqiida xumada ilaahay waxa uu xukumay inay qoomkaa halaagsamaya ay ka mid ahaato oo aanay badbaadayn ilaahay markaa waxa uu sheegay inuu qowmu luud sida roobka kaga dhigay cadaab oo sida aayaadka kale ilaahay ku balballaadhiye kor inta loo qaaday degaanadoodii iyo magaalooyinkoodii ayaa la soo qallibay oo lasoo afrogoo dhinaca kale loo soo gembiyey fajacalnaa caaliyahaa saafilaha wa amtarnaa calayha xijaarata min sijiil inta la soo gembiyey ayaa dhagaxaantaana sida dhibaca roobka lagaga dhigay marka culimmadu waxay yidhaahdeen maadaama ay la yimaadeen waxaan hortood cidi la iman waxa lagu cadaabay waxaan iyaga hortood cid lagu cadaabin sidaa darteed bay fuqahadu yacnii isku khilaafaan qaabka loo dili karo qofka camalu qowmiluud lagu qabto oo fuqahada qaarkood baa yidhaahda iyagoo aayaadkan ka istimbaataya cidda lagu qabto foolxumada camalu qowmiluud lagu yaqaanay inta la qabto oo la kaxeeyo ka sameeye iyo ka lagu sameeyeyba ayaa buurta ama meesha taaggaa halka ugu dheer inta la geeyo ayaa halkaa laga soo tuurayaa dhagaxaana laga daba keenaya marka culimmadu markay isla garteen xadkoodu inuu dil yahay in badan oo ka mid ihi qaarkood waxay yidhaahdeen qatli ma gaadhsiisane waa waxa weeyaan xadkii zinada unbaa laga jarayaa oo hadduu muxsan yahayna dee waa dhagax in lagu dilo haddaanu reer soo marinna waa in boqolkii jeedal iyo mustaafurintii sanadka waxa weeyaan lagu ciqaabo laakiin culimo fara badan waxay yidhaahdeen la mid maaha xadkii zinada e edabdarrada iyo anshaxumada heerkaa gaadhay waa la dilayaa iyagoo deliishanaya xadiidkii man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luutin faqtuluu alfaacila waalmafcuula bih ciddaad heshaan iyagoo samaynaya waxay reer luud samayn jireen ka samaynaya iyo ka lagu samaynayaba dila marka in badan oo culimmada ka mid ihi dilka markay isla qaateen ayaa waxay ku kala duwanaadeen qaabka iyo sifada loo dilayo ma seef baa lagu dili ma dhagax baa lagu dili ma buur baa laga soo tuuri laakiin sidii loo dilaba ahlulcilmi fara badan waxay ku tegeen in waxa weeyaan xadkoogu uu qatli yahay cidda lagu qabto camalu qowmi luud dabeed ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi qul ilxamdu lilaahi wa salaamun calaa cibaadihi aladiina astafaa markii la sheegay cuquubada iyo cadaabka reer lood ku dhacay ayaa nebiga waxaa la yidhi waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaah allah mahad leh oo rabbi waxa uu ku mahadsan yahay halaagga ummadaha hore ee gaaladaa uu halaagay oo abaalkii ay mutaysteen uu mariyey wa salaamun calaa cibaadihi aladiina astafaa nabadgelyo ayaana addoommada alla uu doortay korkooda ahaatay marka jumlada khabariye laga dhigo ama nabadgelyo korkooda ha ahaato haddii ducaa'iyo laga dhigo calaa cibaadihi aladiina astafaa waxay culimmadu yidhaahdeen culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa alambiyaa waalmursaluun waa ambiyada iyo rususha addoommada la doortay oo aayaadkii kalaa tilmaamaya wa salaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laakiin qowlka raajixi waxa weeye in la yidhaahdo hum kullu lmu'miniina min alsaabiqiina wallaaxiqiin wa calaa ra'sihim alambiyaa'u waalmursaluun waa dadka wanaagsan ee mu'miniinta ah kuwii hore iyo kuwii dambaba hormoodna waxa waa ambiyada iyo rususha wa salaamun calaa cibaadihi aladiina astafaa allahu khayrun amaa yushrikuun aayaddaa laga bilaabo ilaa waxa weeyaan aayadda afar iyo lixdanaad intaynu ka gaadhayno dhowr iyo toban su'aalood ayaa loo jeedinayaa kuwii ilaahay loogu taag waayey ee shirkiga iyo asnaamta lagu imtixaamay iyadoo la dareensiinayo ma ilaahay tabaaraka wa tacaala allaha keligii xaqa lagu caabudo ma allahaasaa u khayr badan cidda caabudo oo meel wanaagsan marinaya mise waxyaabahan ilaahay sokadii ay mushrikiintu caabudayaan ma taasaa khayr u haysa way garanayaan asnaamta ay geedaha ka soo goosteen iyo dhagaxaanta kuway ka qorteen dhib iyo dheeftoona inaanay u hayn oo iska dhaaf dhib iyo dheefe dee hadal iyo huguntoona ma leh oo iyagaa naftooda aan difaacan karayn inay cid kale wax u taraan daaye waayo waaba dhagaxa iyo geedkaa aan samac iyo basar iyo maqal iyo hadal iyo hugun midna aan lahayn haddana si ay inuun wax u gartaan oo uga garaabaan ayaa la leeyahay allahu khayrun amaa yushrikuun ma allah baa khayr badan mise waxay ilaahay ugu shariik yeelayaan xaqiiqadu waxay tahay allaahu jalla jalaaluhu wa cama nawaaluh laa ilaaha ila allah ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa khayr iyo wanaag badan oo nicmadiisu cid walba ay caam yeeshay waxaa kaloo alla uu yidhi aman khalaqa asamaawaati waalarda wa anzala lakum min asamaa'i maa'a ma waxaa khayr badan allaha cidharkiiyo dhulalka abuuray ee xagga sarena biyaha idinka soo dejiyey xagga hoosena baadka idinka soo bixiyey idinkoon idinku awoodu lahayn geed keliya inaad soo bixisaan a ilaahum maca allaah bal hum qowmun yacdiluun ma mid la caabudo ayaa allaha sidaa wax u sameeyey la jirkiisa ahaaday jawaabtu waa maya oo haddaan nimanka xaggee loo wadaa maxaa ka qaldan bal hum qowmun yacdiluun waa qolo ilaahay la simaya waxaan la sinayn cadala bihi wuu la simay weeye cadala canhuna waa ka baydho waa ka leexday marka labadaba aayadda waa lagu fasiray oo yacdiluuna ay yacdiluuna can dariiqi alxaqi waa kuwa xaqa dariiqiisii ka baydhaya waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray yacdiluuna ay yacdiluuna billaahi tacaala gayrah ilaahay bay cid kale la simayaan labada tafsiirba jamaaludiin alqaasimi baa maxaasinu taawiilka ku tilmaamay aman jacala alarda qaraaran wa jacala khilaalaha anhaaran wa jacala laha rawaasiya wa jacala bayna albaxrayni xaajiza mise waxaa khayr badan allaha waxyaabahan sameeye ee afcaasha isagu iska leh yacni afcaashaas waxyaabahaas oo dhan isagu qabtee sameeyey allaha dhulka ka yeelay mid sugan oon dhaqdhaqaaq iyo dheeli aan midna lahayn wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum ilaahay arlada waxa uu korkeeda ku qotamiyey buuraha waaweyn si aanay idinla dhaqdhaqaaqin taasaa qodima iyo dhidibba lagu dhidbay alla uga dhigay arlada dhexdeedana waxa uu yeelay webiyadaas iyo togagaa rogmanaya labada badoodna dhexdooda waxa uu yeelay teed oo isu milmi maayaan oo laa yabqiyaan midna ka kale ku xadgudbi maayo waa biyaha dhanaan ee badaha iyo kuwa macaan ee webiyada iyo haraha iyo togaga meelaha ay iska soo gaadhaan webiyada iyo baduhu iyagoo isa soo gaadhay ayaa haddana macaanka iyo dhanaanku aanay isku milmayn oo ilaahay kala teeday oo xijaab rabbaaniyi biqudrati aljabbaar ilaahay ku kala hayaa bal aktaruhum laa yaclamuun ilaahay waxa uu tilmaamay in fara badan oo dadka ka midi inaanay aqoon lahayn aqoon la-aantuna waata ku xambaaraysa inay simaan waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn iyo ilaaha sidaa wax u sanceeyey u sameeyey inay simaan aqoon la-aan baa ku xambaartay iyo jaahilnimo aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu asuu'a wayajcalukum khulafaa'a alard a ilaahu maca allah qaliilan maa tadakkaruun alla waxau idhi mise waxa khayr badan allaha ajiibaya ee aqbalaya ka la dhibaateeyey marka uu baryo ee ilaahay u yeedho ee xumaha iyo dhibka ka faydaya idinkana yeelaya kuwa arlada isu beddelo oo qoloba qolo ay uga dambayso oo jiilba jiil uga dambeeyo ilaahaas miyaanu khayr badnayn maya waa khayr badan yihi marka dhibaata kugu dhacdo ee yaa allah aad tidhaahdo qalbi khaalisa oo saadiqana aad rabbi ku barido in misaa ilaahay dhib kaa fayday oo kurbo kaa qaaday oo adoo arkaya ilaahay muraadkii iyo dantaad ka lahayd aad aragtay ma allahaasaa khayr badan mise midaan maantoo dhan haddaad u yeedhanayso how aan ku odhanay xataa hadduu ku maqli lahaana dhib iyo dheeftoona aan kuu hayn a ilaahu maca allah qaliilan maa tadakkaruun ma macbuud baa la jira allaha sidaa wax u samaynaya waa maya waxase yar intaa waan toobaysaan ee wax qaadanaysaan aman yahdiikum fii dulumaati albari waalbaxri waman yursilu riyaaxa bushran bayna yaday raxmatih mise waxaa khayr badan allaha idinku hanuuninaya mugdiyada bannaanka iyo badahaba oo markaad mugdiga iyo gudcurka habeenkii safraysaan ee socotada tihiin ilaaha idinku hanuuninaya berriga iyo bannaanka idinkoo ku aqoonsanaya jihadaad doonaysaan dee calaamaadkii dhulka hadday geeda yihiin iyo hadday buura yihiin iyo hadday dhagaxaan yihiinba tog iyo taagba sidoo kale idinku hanuuninaya badaha dhexdooda markaa ku safraysaan mugdiga iyo gudcurka idinkoo adeegsanaya wa calaamaatin wa binnajmi hum yahtaduun oo xidigaha samada jihada dhinaca idinka xigto iyo dariiqaad doonaysaan aad ku aqoonsanaysaan iyo allaha soo dira dabaylaha ka soo horreeya roobka iyagoo ku bushaaraynaya raxmaadka a ilaahu maca allah ma ilaah baa la jira ilaahay oo weheliya tacaala allaahu camaa yushrikuun ilaahay waa ka sarreeyaa waxay la wadaajinayaan ay ugu shariig yeelayaan aman yabda'u alkhalqa huma yuciiduh waman yarsuqukum min alsamaa'i waalard mise waxaa khayr badan allaha abuuristiinna bilaabay dibna idiin soo celinaya allaha idinka arsaaqaya xagga sare ee madarka iyo raxmaadka soo dejinaya xagga hoosena idinka arsaaqaya ee baadka arlada ka soo bixinaya a ilaahu maca allah ilaaha sidaa wax u sameeyey ma macbuud kaloo weheliyaa jira kallaa wa alfa kallaa waxaa lagu soo gebagabeeyey su'aalaha faraha badan lee loo soo jeediyo dhowr iyo tobanka ah gunaanadkii waxaa laga dhigay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin waxaad ku tidhaha nebi moxamedow kuwan kula murmaya ee diinta kugula doodaya ee tawxiidka aada ugu taag weyday ee alle u shariik yeelaya bal waxaad tidhaha xujadiinna keena run haddaa sheegaysaan xujo ay hayaan ma jirto laakiin iyaga ayaa lagu cagsi gelinayaa lana dareensiinayaa daciifnimadooda wax diin iyo deliiltoona inaanay hayn maxaasinu taawiilka wuxuu ku tilmaamayaa jamaaludiin alqaasimi oo waxa uu odhanayaa qul haatuu burhaanakum burhaanan yadullu calaa anna macahu tacaala ilaahan waxaad keentaan deliil tusinaaya ilaahay macbuud kale inuu heliyo oo keligii aanu ahayn laa calaa anna gayrahu tacaala yaqdiru calaa shayin mima dukira min afcaalihi tacaala fainahum laa yaddacuunahu sariixan maaha macnuhu cid aan alle ahayn oo waxa la soo sheegay samayn kartaa inay jirto deliil u keena lama laha waayo taa si cad oo toosa uma sheeganayaan oo uma bedheedhayaan oo ma odhanayaan ilaah kalaa jiro oo cirkan abuuray oo dhulkan abuuray oo roob keena oo baadka soo saara afka kuma ballaadhin karaan marka taata la weydiinayaa ma aha laakiin tahay afka ku ballaadhinayaane loogu taag waayo waxa weeye ilaahay keligii weeyaane keligii caabuda iyo maya macbuudo kalaa lala caabudayaa oo la jirkiisa ahaaday taasaa la leeyahay markaa keena deliil tusinaya ilaahay macbuud kale inuu weheliyo oo keligii aanu ahayn wa annaa lahum daalik waa uun tacjiis iyo cajsigelin iyo ifxaam lagu aamusiinayo eh waxay marnaba keeni karaan oy xujo u haystaan ma aha hal min shurakaa'ikum man yafcalu min daalikum min shay aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa shurakadiinna ilaahay aada wax la wadaajiseen eed leedihiin waa shurakaa'ullah bal ma ka mid yihiin kuwaas cid samaysa waxaa ilaahay uu sameeyey wax ka mid ah jawaabtu waa maya dabeed alla waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala anna allaha subxaanahu wa tacaala mukhtasun bicilmi alghayb in ilaahay isagu la gaarka yahay ogaalka waxa maqan ciriya dhulba waxa ku maqan oo axad kale haybka aan u ogeyn qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun makhluuqaadka cirka iyo dhulka kulligood isku wada geeyo cid waxa maqan ogi ma jirta allah mooyaane ilaahay cidda uu daalacsiiyuu u sheego wax hayba unba ogaan karta oo rususha uu rabbi raalli ka noqday weliba ah caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul waxa maqan ilaahay keligii isagaa og haybkiisaa maqanna ma tuso axadna ilaa rasuul uu raalli ka noqday oo waxii loogu sheega mooyaane xataa rusushuna wixii loo waxyoodo qadarka looga sheegay uunbay ka ogyihiin haybka ee waxa kale ma oga ilaahay uunbaa la gaara oo cilmigiisuu caamiy alla waxau idhi wamaa yashcuruuna ayaana yubcahuun goor lasoo bixinayana ma oga oo saacadda qiyaame iyo goorta ay dhacaysa ee lasoo bixin doono ilaahay mooye axad ogi ma jiro bal iddaaraka cilmuhum fi laakhira ilaahay waxa uu tilmaamay kuwan cilmigoodu aakhire inuu isku soo gaadho oo ku taam noqday macnaha waxaa loo jeedaa cilmigay u yeesheen saacadda qiyaame xaqnimadeeda ee adduunyada loogu taag waayey dafirayeen dee aakhire markay indhahoodii ku arkeen waa ogaadeenoo cilmigoodii wuxuu noqday cilmi taabagaloo taam noqdo isa soo gaadhay laakiin waa xilli ogaalkay ogaadeen waxba aanu u tarayn oo xaysu laa yanfacu alcilmu bal hum fii shakin minha bal hum minhaa camuun ilaahay waxa uu tilmaamay adduunkiiyo ifka intay joogeen dee waa ka shakisnaayeen saacadda qiyaame waanay ka indhala'aayeen oo kuwa rumaysan may ahayn waxaa laynoo sheegay siday u fogaysanayaan bacdiga iyo soo bixinta ama ay u diidayaan ay u dafirayaan oo alla waxau idhi wa qaala aladiina kafaruu aidaa kunnaa turaaban wa aabaa'unaa a innaa lamukhrajuun waxay gaaladii yidhaahdeen markaannu ahaanay ciid annakiyo aabbayaasheedii hore iyo awowyadayo miyaa nala soo bixinayaa markaasaa waxay sii raaciyeen sida ilaahay noogaga warramay laqad wucidnaa haadaa naxnu wa aabaa'unaa min qabl arrinkan weligeedba waa naloo sheegi jiro annaka iyo aabbayaashayo dee horaa naloogu yaboohay oo horeba waa naloo odhan jiray waa laydin soo bixin wax la soo bixiyana maanaan arag caqli xumadooda waxay moodayaan iyagoo adduunyada jooga in la soo bixinayo taana ilaahay iyo rusushiisu midna ma odhane waxaa lagu yidhi adduunyadu markay dhammaato ee suurta hore ay dhacdo kadib suurta labaad ayaa khalaa'iqdii hore iyo kuwii dambeba hal mar lasoo wada bixin doonaa laakiin iyagoo ifka jooga in lasoo bixinayo oy aabbayaashood arkayaan cidna kumay odhan ee caqlixumadoodunbay u leeyihiin markaasaa weliba waxay yidhaahdeen in haadaa ilaa asaatiiru alawwaliin waxaan naloo sheeg sheegayo iyo waa laydin soo bixintani waa beenihii kuwii hore laga soo qorqortay uun wax saliya raadle ma aha markaasaa alla yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa siiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmujrimiin haddaad bacsiga beeniseen oo dheeldheel iyo been ka dhigateen bal ordoo arlada socda oo ummadihii idinka horreeye wixii helay soo eegoo kuwaan toobo wax ku qaata ilan kuwii la halaagay guryahoodii iyo degaanadoodii waaba kuwaa idiin dhow een idinka durugsanayn oo diyaaru hamuud iyo yacni madaayinkii reer saalaxee lagu halaagay dee markay shaam tegayaane ay sii socdaan iyo markay soo socdaanba way sii mari jireenoo waa soo mari jireen ilaahay tabaaraka wa tacaalaa wuxuu u laab qaboojinayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam tasliyatan lirasuuli illaah salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh oo waxaa la yidhi walaa taxzan calayhim walaa takun fii dayqin mimaa yamkuruun marka hore nebi moxamedow ha u murugoonin kuwan gaaladee ku rumayn waayey gaalnimadooda qoomamadaad ka qoomamoonayso naftaada ha u dhibin waayo dee in calayka ila albalaaq adiga gaadhsiin baa ku saarayd xilkaagiina waad gudatay oo kamaad gaabin hadday marka kaa baydheen oo ku rumayn waayeen naftaada ha ku dhibina ka hadh falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiidi asafaa aayaddaa kale alla waa kii lahaa waxaabad ku dhowdahay dee naftaadii inaad waxyeeshood halaagto hadday ku rumayn waayaan oo qur-aanka qaadan waayaan aayaddii kale alla waa kii ku lahaa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraad naftaadu yay ku tegin qoomamo aad u qoomamoonasa kuwa ah markaa waxaa loo diidayaa mar hadduu isagu xilkii gutay inuu cidhiidhi badan iyo diiqad iyo murugo badan u qaado oo waxaan isaga gacantiisa ku jirin uu murugoodo waayo hidaayadu ilaahay bay gacantiisa ku jirtaaye isaga gaadhsiin mooyaane ma hanoonin karo alla hanooniye cidduu doono halleeyana cidduu doono waxaana la yidhi walaa taku fii dayqin mimaa yamkuruuna ay min makrihim shirqoolladay kuu dhigayaanna waxba ha ka damqan oo ha ka diiqadoon waayo dee wallaahu yacsimuka min annaas wayamkuruuna wayamkuru allah wallaahu khayru lmaakiriin shirqoolkay kuu dhigaanba tu ka daran baa rabbi ku dhufanaya marka mar haddii alla kaa ilaalinayo waxba ha ka cidhiidhiyoomin oo ha ka diiqadoon makriga iyo shirqoolkay samaynayaan ilaahay waxa uu ka warramay afxumada iyo yacni waxay ku hadlayaan iyo siday u fogaysanayaan cadaabkay u leeyihiin waa goorma wayaquuluuna mataa haada alwacdu in kuntum saadiqiin waa goormay odhanayaan cadaab baa jiradunbaad haysaane qul casaa an yakuuna radifa lakum bacdu aladii tastacjiluun waxaa lagu yidhi nebi maxamedo waxaad ku tidhaahdaa waxaba suurowda kan aad degdegsanaysaaned sugi laadihiin wax ka midii inuu idiin soo dhowaado aanu idinkaba dheerayn mufasiriintu markaa waxay yidhahdeen oo ay tilmaameen yacnii cadaabkaa u dhow ee ku dhacay laxiqahum fii yowmi badrin waa kii maalintii beder helay ee toddobaatanka madaxyaweyntoodii ana laga laayey toddobaatanka kalena nolosha lagaga qabsaday wal aakhiratu ashaddu wa amar cadaabka aakhire ku sugaya ayaana ka daran ka adduunyada ku helay dabeed alla waxa uu yidhi wa inna rabbaka laduu fadlin cala annaas walaakina aktarahum laa yashkuruun rabbigaa nebi moxamedow dadka deeqiyo gallad weyn buu u galoo ku leeyahay galladuu u galayna waxaa ka mid ah annahu yu'akhiru canhum alcadaaba walaa yucaajiluhum inuu cadaabka dib uga dhigayo in badan oo ka mid ah oonu u soo dedejinayn ilan haddii cid walba cadaabka loo soo dedejinayo cidiba baaqi may noqoteen haddii cid walba waxay kasbataba markaaba laga goynayo walow yu'aakhidu allahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musammaa aayadda alla waa kii ku lahaa ilaahay dadka wax alla waxay galabsadaan hadduu ku qabanayu markaaba ka goynayo dee arlada korkeeda cidba kagamuu tageene dib buu ugu dhigayaa xilli dambe walaakina aktarahum laa yashkuruun ha yeeshee dadka bedidoodu ilaahay ma mahadinayaan oo ma garanayaan galladdaa uu rabbi u galay ee way ka gaaloobayaan wa inna rabbaka la yaclamu maa tukinu suduuruhum wamaa yuclinuun wamaa min gaa'ibatin fi samaa'i waalard ilaa fii kitaabin mubiin ilaahay waxa uu ku tilmaamay halkan cumuuma cilmihi likulli shay cilmiga rabbi inuu caam yeelay wax walba oo ilaahay waxa uu og yahay laabtooda waxay ku qarsanayaan ee qalbigooda ku jira iyo waxay muujisanayaan wax kastoo cir iyo dhul ku maqanna ilaahay waa og yahay oo looxul maxfuudka ayuu hore ugu qoroo ku koobay dabeed alla waxa uu tilmaamay qur'aanka iyo muhiimadda uu leeyahay oo alla waxau idhi ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akthara aladii hum fiihi yakhtalifuun qur'aankani reer banu israa'iil wuxuu uga qisoonayaa waxyaabahay isku haysteen in badan oo ka mid ah والموجودين في زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وريبن إسرائيل كودي شوغي حلقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كو كسو دقيي وقرآن كا أكل بياميني كود خلدن إيا كود سحن قرآن كرب وحو كتل مامي إنو يهي هنون يا الرحمة لهودا ورحمة وباددة أيا لغا بدباديا عذاب كان ولغا بدباديا للمؤمنين با ليدي أوه dadkoo dhan isagoo ah hanuun iyo raxmad loo soo rogay gaar waxaa loogu gaar yeelay mu'miniinta waayo iyagaa ku intifaacaya oo kuwaan toobay waxna ku qaatay marka maadaama iyagu ay raaceen ka'annamaa iyaga mooye cid kaleba inaan loo soo dejin waayo dadka kale dee waxba kamay dheefine waxa dheeftiisa iyo barakadiisa helay uun inta raacdee rumaysay dabeed alla waxa uu tilmaamay inna rabbaka yaqdii baynahum bixukmihi wa huwa alcasiizu alcaliim khilaafkaa faraha badan ilaahay baa xukumkiisa cadaaladda ah ku kala saari doona addoommada oo ilaahay waa ka qaalibkae awoodda badan ogaalkana badan ee wax walba og dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaalaa nebigiisa moxamed ah ayaa waxa uu soo jeediyey talooyin iyo dardaaranno muhiim ah oo alla waxau idhi fatawakkal cala allah nebi allow ilaahay tala saaro arrinkaaga alla u dhiib innaka cala alxaqi almubiin waayo xaqii caddaa een shakiga lahayn ayaad ku dul sugan tahay waxaa la tilmaamay dacwadda uu nebigu ummadda u soo gudbinayo iyo waanada uu soo gaadhsiinayo inay jiraan dadaan u maqashiin karayn oon waxba ku qaadanayn waana gaalada oo gaalada waxa lagu shabbahay kuwa dhintay markaa qof dhintay haddaad maantaoo dhan ka dul dhawaaqayso sidaanad waxba u maqashiin karayn ayaanad kuwan gaalada aanay waxba u maqashiinayn baa layidhi nebi maxamedow oo waayo maanay dhaga iyo dareen wax lagu maqloo lagu qaato lahayn way leeyihiin laakiin kuma intifaacayaan oo nicmada alla uu siiyey sidii la rabay ugama faa'iidaysanayaan mar haddii qofka xubnaha iyo jawaarixda alla uu siiyey uu uga faa'iidaysan waayo sidii loogu talagalayna waxa uu la mid yahay qof aan lahayn oo kale sidaa darteed baa wax dhagala oo indhala oo afla loogu tilmaamayaa waayo xubnihii hadday ka faa'iidaysan waayeen oo alle ku garan waayeen qof aan lahayn kama duwana alla waxau idhi innaka laa tusmicu almowta walaa tusmicu summa adducaa idaa wallow mudbiriin wamaa anta bihaadi alcumyi can dalaalatihim gaaladii waxa lagu shabbahay wax dhagaloo indhala bal qof indhala oon ku arkayn dhagala oon wax maqlayn miyaad wax fahamsiin kartaa ama u sheegi kartaa amaad xujo ku oogi kartaa jawaabta waa maya gaalku wuxuu ka dhigan yahay nin indhalo oo dhagala oo indhoole dhagala sidaanad waxba u maqashiin karayn ayaan gaalkana aanad waxba u maqashiin karayn sababtuna waxa ay tahay dee dhegihii iyo indhihii alla uu siiyey kuma intifaacayo waxba ku qaadan maayo ilaahay aayaad kalaa waxa uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo indhala oo dhegala oo afla oo summun bukmun cumyun fa hum laa yarjicuun gaaladiiyo munaafiqiinta ilaahay markuu tilmaamayo waxa uu yidhi waa kuwo dhegala oo xaqa maqli maaya waa kuwo afla oo xaqa ku hadli maayaan waa kuwo indhala oo xaqa arki maayaan dhagala'aanta iyo afla'aanta iyo indhala'aanta waa gaalnimada ay galeene dib uga soo laaban maayaan waa kuwa la qadaree la qoray inay sidaa ku baxayaan oo dib aanay uga soo noqonayn haddaba dhagala'aanta iyo afla'aanta iyo indhala'aantu maaha kuwan xisigaee wax lagu arkayo lagu maqlayo ee waa maqalkii iyo araggii qalbigaee baatinkee hoose oo ah in lagu intifaaco wax lagu qaato oo ilaahay aayad kaleu ku tilmaamay nimanku dhegiyo indhaba waa leeyihiin waxbaanayse ku qaadan oo xaqii baanay ku qaadan sidaa darteed bay la mid noqdeen kuwo aan lahaynba oo alla waxa uu yidhi wajacalnaa lahum samcan wa absaaran wa af'ida famaa aqnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa af'idatuhum min shay waxaannu u yeellay maqal iyo arag iyo quluub waxba kamay tarin maqalkoodii iyo araggoodii iyo qalbiyadoodii waxba umay tarin marka ma arkaysaa xubnaha way leeyihiinoo alla waa u sameeyey laakiin kumay intifaacinoo waxba umay tarin oo waayo id kaanuu yajxaduuna biaayaati illaah wa xaaqa bihim maa kaanuu bihi yastaazi'uun waayo waxay ahaayeen aayaadka rabbi kuwa diida oo dafira dabeed waxa ku degay oo hareereeyey waxay ku jeesjeesayeen ama dheeldheelka ay ka dhiganayeen oo cadaabkiiyo cuquubadii ah marka marka maqalka iyo aragga loo diidayo aayaddani waxay caddaysay loomaba samayn oo xawaastan ma yeelan macnuhu ma aha way leeyihiin xubnahan laakiin waanay ku intifaacinoo markay hanuunkii ku qaadan waayeen waxba umay tarin waxaanay ka dhigan tahay kuwo aan lahaynba in tusmacu ilaa man yuuminu biaayaatina fahum muslimuun nebi moxamedow maqashiin maysid baa la yidhi ilaa qof rumeeyey aayaadka mooyaane ay samaaca ifhaamin wa qabuul waa maqal yacnii fahamsiin la fahamsiiyo xaqa oy aqbalaan ah sida jalaaludiin almaxalli uu ku soo qadarayay jalaalaynka waa samaaca ifhaamin wa qabuulin oo maqalkan caadigee dee xawaasta iyo dhagaha dhawaqu inuu ku soo dhaco dee gaal iyo islaam waa laga siman yihi laakiin waxa dhagaha ku soo dhacay in lagu intifaaco lagu dhaqmo mu'miniintay u gaar tahay markaa kuwa waxay maqleen kuwaan toobaya ayuunbaa xaqiiqa ahaan wax maqlay kuwa kale waa kuwo dhegalo waxba may maqlin mar haddaanay ku intifaacin aayaddan innaka laa tusmicu almawta waa aayaadka culimmadu u deliishato calaa ana almawta laa yasmacuuna fii qubuurihim khilaaf dee mashhuuraana masaladaa ku jira laakiin waa aayaadka loo deliishado dadka dhintay xabaalahooda inaanay waxba ku maqal sheikhulalbaanina calayhi raxmatullah risaalada la yidhaha alaayaat albayinaat fii cadami samaaci alamwaad ayuu aad ugu faahfaahiyo oo adilada culimmada le way maqlayaanna uu si fiican uga jawaabay kuna taqriiriyey xaqu inuu yahay inaanay maqlayn waayo hadday maqlayaan laguma shabbaheen kuwan gaalada oo gaaladan marka samaaca laga anfiyey laleeyahay ma maqlayaan maadaama aanay kuwaan toobayn waxa lagu shabbahay kuwii dhintay dee waxa uu leeyahay kuwa dhintay hadday wax maqlayaan kayf sidee loogu shabbahaya markaa shabaha waxa keenay waxa muqarar oo shariicada ku sugan almowta laa yasmacuun sidaasaa loogu shabbahayaa gaalada oo sida kii dhintay xabaashiisa aanu waxba uga maqlayn ayaa gaalkan soo taaganna aanu waxba u maqlayn allah waxau ihi subxaanah famaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuu aala luutin min qaryatikum inahum unaasun yatataharuun famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nebi luud qoomkiisa jawaabtay ka bixiyeen may ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kale may ahaanin akhrijuu ka bixiya aala luutin ree luud min qaryatikum magaaladiinna waayo inahum iyagu unaasun dad weeyi kuwaasoo yatatahharuuna istahiraya oo xumaantan iyo foolxumadiinnan ama waxaad samaynaysaan waaba kuwo iska daahirinaya oo iskala sarreeye eh inooga saara beledkeenna alla waxau idhi fa anjaynaahu dabeed luud waa badbaadinay iyo wa ahlahu ehelkiisiiba ila imra'atahu haweenaydiisii mooyaane oo qadarnaahaa iyada aanu qadarrayonu ku xukunnay min alkhaabiriina kuwa halaagga ku hadhee halaagsamaya inay ka mid tahay islaantiisu wa amtarnaa waanu roobaynay baa alla uu yidhi calayhim reer luud korkooda mataraa qowmu luud roob ayaanu ku roobaynay waa cadaabkii sida dhagaxaanta lagaga dhigay eh fa saa'a dabeed waxa xumaaday baa alla uu yidhi mataru lmundariina kuwa looga digay cadaabkaas iyo xumaantaasee digniinta qaadan waayey alla ilaha cadaabkii lagu roobeeyey ayaa xumaaday qul waxaa tidhaha nebi allow alxamdu lilaah ilaahay baa mahad iyo ammaan oo dhan iska leh alla wuxuu ku mahadsan yahay calaa halaaki alumami alkaafira halaagga umamkii hore gaalada ahaa uu halaagay alla ilaha allah ku mahadsan wa salaamun nabadgelyo calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda ayay ahaatay alladiina addoommadii istafaa ilaahay u doortay allaahumma ilaahaybaa khayrun khayr badan amaa yushrikuuna mise waxyaabahay ilaahay ugu shariik yeelayaan aman mise mid ayaa khayr badan kaasoo khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka iyo waalarda arlada oo anzala soo dejiye lakum idinka idiin soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda idinka soo dejiyey maa anbiyo fa ambatnaa dabeed waxaanu ku soo bixinay baa alla yidhi bihi ay bilmaa biyaha aanu soo dejinnay xadaa'iqa beera ayaanu ku soo bixinnay beerahaasoo daata bahja qurux iyo dhalaal u saaxiiba maa kaana ma ahaanin lakum idinka idiinma ahaanin an tumbituu inaad soo bixisaan shajarahaa geedaheega oo macnaha midhahan aad guranaysaan iska dhaaf inaad keentaane geedkii midhahani ka baxay ma soo bixin kartaan idinku a ilaahun ma mid la caabudaa maca allaah ilaahay la jirkiisa ahaaday bal iskaba dhaafo ma ahaanin eh hum iyagu qowmun qolo weeyi yacdiluuna ka leexanaya ay can ariiqi alxaqi ama yacdiluuna la simaya billaahi hayrah ilaahay cid kale la simaya oon la sinayn aman mise mid ayaa khayr badan kaasoo jacala ka yeelay alarda arlada qaraaran mid sugan ka yeelay oo wajacala yeelay khilaalahaa dhexdeedana anhaaran webiyo oo wajacala yeelay lahaa arlada u yeelay rawaasiya buuro sugan oo ku qotoma oo wajacala yeelay bayna albaxrayni labada badood dhexdoodana waa biyaha macaaniya kuwa dhanaane xaajizan teed kala teedaya yeelay a ilaahuma macbuud baa maca allaahi allali jirkiisa ahaaday bal iskaba dhaafoo ma ahaanine agharuhum badidoodu laa yaclamuuna ma ogo ma garanayaan amman mise mid ayaa khayr badan kaasoo yujiibu aqbalaya almudara ka la dhibaato geliya ama dhibaataysan idaa dacaahu marka uu baryo oo wayagshifu ka faydaya assuu'a xumaanta oo wayajcalukum idinka yeelaya khulafaa'a alardi arlada kuwa isu badbedela a ilaahun markaa mudarkana waxaa looga jeedaa jinsiga uuno maaha dee kullu mudar oo waxaaba laga yaabaa qof kurbaysan inuu baryo oon la aqbalin oo mawaanic kale ducada qabuulkeeda ay u diido laakiin jinsiga guud unbaa la tilmaamayaa afraaddiisa wax ka mida intay baryaan marka la dhibgeliyo dee in laga aqbalayo ee kulli waaxid kuma rumoobayo a ilaahun ma macbuud baa maca allaahi allala jirkiisa ahaaday qaliilan maa waxa aad u yar tadakkaruuna intaa waan toobaysaan amman mise mid ayaa khayr badan kaasoo yahdiikum idin hanuuninaya oo jihadaa u socotaan idiin sahlaya oo idinku hagaajinaya fii dulumaati albarri bannaankiiyo berriga madowyadiisa dhexdooda markaa ku sugantihiin iyo walbaxri wa dulumaati albaxri iyo badda madowyadeeda markaa ku dhex socotaan ee aa ku sugan tihiin waman iyo axadka yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha bushran xaal ay yihiin bishaaro masternimada haddii loo daayo ama ismi faacilba lagu awilo oo bushran ay mubashiraatin xaale ay yihiin dabaylahaasi kuwa bushaaraynaya bayna yaday raxmati ilaahay naxariistiisa horteed bushaaraynayoo ka soo horaynaya a ilaahun ma macbuud baa maca allaahi allala jirkiisa ahaaday tacaala allah ilaahay waa ka sarreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan amman mise mid ayaa khayr badan kaasoo yabda'u bilaaba alkhalqa abuurista humma yuciidu dabeed haddana dib u soo celiya iyo waman axadka yarsuqukum idinka arsaaqaya min asamaa'i xagga saree samada oo madarka idinka soo dejinaya waalardi iyo xagga dhulka ee hoose oo baadka idinka soo bixinaya a ilaahun ma macbuud baa maca allaahi allala jirkiisa ahaaday qul waxaa tidhaha nebi muxammedow haatuu keena burhaanakum bal hadda xujadiinna keena aa u deliishanaysaan ilaah kale ilaahay inuu weheliyo in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaya waxaa ku andacoonaysaan qul waxaa tidhaha nebi muxammedow laa yaclamu ma oga man makhluuqaadka fi samaawaati samooyinka dhexdooda ku sugan iyo waalardi arlada makhluuqaadka ku sugani ma oga alghayba waxa maqan ila allaahu alla mooye ama laakina allaha yaclamu sida jalaaluddiin almaxalli uu soo qadarayo istinaha munqatic buu ka dhigayaa oo laakina allaha yaclamu ha yeeshee allaa og ee axad kale ma oga wamaa yashcuruuna mana garanayaan dadku ayaana yubcathuuna goorta la soo bixinayo bal iskaba dhaafo ma oga e iddaaraka waxayse soo gaadhay cilmuhum ogaalkooda saacadda ay og yihiin iyo qiyaamada fil aakhirati aakhire dhexdeeda ayuu isku soo gaadhay oo macnaha aakhire markay yimaadeen ee waxa dhacay ay indhaha saareen ayay aqoonsadeen oo ogaadeen laakiin ogaalku xilligaa anfici maayo bal kaba kaalay taase hum iyagu fii shakin shaki ayaa ay kaga sugan yihiin minhaa aakhira xaggeeda bal kaba kaalay shakiga eh hum iyagu minhaa aakhira xaggeeda camuuna waa kuwa ka indhala wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay aidaa kunnaa ma markaannu ahaano turaaban ciid annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayo a innaa annaga lamukhrajuuna kuwa la soo bixinaya miyaanu nahay laqad wucidnaa waa naloo yaboohay haadaa kani oo bixinta dambe ah innala soo bixinayo naxnu annaga iyo wa aabbaa'unaa aabbayaashayaba min qablu hore horaa waxaana loogu ballanqaaday in haadaa ay maa haadaa kani ma ahaanin oo bacdi inuu jiro ah ilaa asaatiiru alawwaliina kuwii hore beenahoodii laga soo qoray mooye wax kalaba ma ahaanin qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow siiruu bal hadda socda fil ardi ay cala alardi bal arlada korkeeda socda oo safra oo fanduruu waxaad soo fiirisaan oo soo eegtaan si aa ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan kayfa kaana siduu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa xumafalayaasha ah ee ku dembaabay diidista ay bacfiga diideen bal haddee halaaggii ku habsaday iyo cidhibtoodu halkay ku dembaysay bal hadda intaas safartaan oo degaankoodii tagtaan ku soo cibro qaata si aad u ogaataan waxani dheeldheel inaanu ahayna dhab uu yahay walaa taxzan nebi moxamedow ha u murugoonin calayhim iyaga korkooda kuwan aad xaqii gaadhsiisay ee haddana ku rumayn waayey aduu xilkaagii waad gudatee naftaada waxbaha ku dhibin oo walaa takun ha ahaanin fii dayqin cidhiidhi iyo diiqad ha yacnii mid ku sugan ha ahaanin mimaa yamkuruuna ay min ajli makrihim shirqoolka iyo dhagarta ay kuu dhigayaan darteed hawga diiqadood inuu cidhiidhin ha ka gelin waayo ilaahay baa kaa ilaalinayo waxba ku yeeli maayaan wayaquuluuna waxay odhanayaan waa gaaladii quraysheed iyo nimankii ree maka mataa waa goorma haadaakani alwacdu ee yabooha ah ballanqaadkan cadaab baa jiraduunaad haysaan waa goorma in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow casaa waxa suurowda an yakuuna inuu ahaado radifa miduu idiin dhowaaday lakum idinka bacdu aladii kii badhkii tastacjiluuna aad degdegsanaysaan cadaabkan aad degdegsanaysaan qaar ka midihi waxaba suurowda inuu idin dhow yaho aanu idinka dheerayn oo dhowaanuu idinku dhaco bederna waa kii helay wa inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow laduu fadlin waa mid deeq iyo abaal u saaxiiba oo gallad iyo nicmo ku leh cala annaasi dadka korkooda walaakina akharahum ha yeeshee dadka bedidoodu laa yashkuruuna ilaahay ma hadin maayaan wa inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow la yaclamu waxa uu og yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu iyo wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan wamaa min ghaa'ibah wax maqani ma jiro oo fi samaa'i samada dhexdeeda ku maqan iyo waalardi arlada dhexdeedaba ilaa hadduu jirase fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugnaadoo hore loogu qoray kitaabkaasoo mubiinin cad ama wax kala caddaynaya waa lawxulmaxfuudka ah inna haadaakani alqur'aana ee qur'aanka ihi yaqusu wuxuu uga qisoonayaa oo u sheegayaa calaa banii israa'iila reer bani israa'iil akhara aladii kii ka ugu badan kaasoo hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen waxay isku khilaafsanaayeen bedideeda waxa lagu bayaamiyey qur'aanka oo u kala sheegay xaqa iyo xaqdarrada wa innahu qur'aanku la hudan waa hanuun iyo waraxmatu naxariis oo lilmu'miniina mu'miniinta ayuu u yahay inna rabbaka rabbigaa nebi moxamedow yaqdii isagaa kala xukumaya baynahum iyaga dhexdooda bixukmih xukumkiisa cadaaladda ah ayuu rabbi ku kala saarayaa wa huwa rabbi alcasiizu waa allaha qaalibkaee awoodda badan alcaliimu ee ogaalka badan ee fatawakal tala saara nebi moxamedow cala allah ilaahay korkiisa tala saaroo arrinkaaga u dhiibo waayo innaka adigu cala alxaqi xaqa korkiisaaad ku sugan tahay xaqii almubiini ee caddaa innaka adigu nebi moxamedow laa tusmicu wax ma maqashiin kartid almawtaa kuwa dhintay dee sidaanad kuwa dhintay wax u maqashiin karin ayaanad gaaladana wax u maqashiinayn oo dee hadday maqlaan waanay ku waantoobayno waxba ku qaadan maayaan walaa tusmicu ma maqashiin kartid nebi moxamedow assumma kuwa dhagahala adducaa'a yeedhmada idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaale ayhiin kuwa kuu dhabar jeediyey kuwa dhagahalana hadday kaa dhaqaaqaan oo dhabarka kuu jeediyaan dhawaaqa ma gaadhsiin kartid waxna ma yacni ma maqashiin kartid waayo qofka dhagahala dee markuu kaa soo hor jeedo waxaa laga yaabaa debnahaaga dhaqdhaqaaqooda inuu wax ka fahmo laakiin nin dhagalo oo jeedsaday dee dhawaaq gaadhsiin maysid waxaa lagu shabbahayaa gaalkii oo dhagowlaha dhabarka jeediyey sidaanad dhawaq u gaadhsiinayn ayaanad gaalkanna waxba u gaadhsiin karayn oo macnaha aanu maqalkiisu si kastoo wax loogu akhriyo gaalku waxba maqli maayo oo waanu ku intifaacayn oo sidaynu hore u sheegnay maadaama maqalka uu maqlayo gaalku aanu waxba ku intifaacayn oo aanu qaadanayn ayaa waxaa lagu shabahay ka aan maqlaynba ee dhagaha la waayo dhagaha maqalkoodii haddii lagu intifaaci waayey waxaa lagu shabahay dhagoolihii aan marka horeba lahayn waayo dee waxba kuma qaadan marka maqal dhagahooda wax ku soo dhacaan dee maxay ka dheefeen mar haddaanay ku dhaqmin alla waxau idhi wamaa anta adigu maad ahaanin nebi moxamedow bihaadi lcumi kuwa indhahala mid hanuunin kara oo can dalaalatihim baadidooda ka soo hanuunin kara oo nin indhala dee baadi kama soo kaxayn kartid markaa sidaasoo kale ayaa gaalkii waxaa lagu shabahay indhoolahaas an meel alla meel u mari karo iyo buur iyo bannaantoona aan kala arkayn baa lagu shabahay alla waxau idhi in tusmicu ay maa tusmicu aduu wax maqashiin maysid nebi moxamedow ilaa man mid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatinaa aayaadkayaga kaasuunbaa dee waxaad u sheegta qaadanaya oo isagunbaa dhagalow dhawaaqaagu gaadhaya khulaasadu waxa weeye ninka dhawaqaagu u gaadhaye wax qaadanayaa waa mu'min uun ka kale waa dhagoole aan waxba ka dheefay in tusmicu ay maa tusmicu maqashiin maysid ay samaaca ifhaamin wa qabuul maqal ay wax lagu fahmo oo la aqbalo ma maqashiin kartid ilaa man mid mooyaane kaasoo yu'minu rumaynaya biaayaatinaa aayaadkayaga rumaynaya oo fa hum iyagu kuwa mu'miniinta ihi muslimuuna waa kuwa hoggaansan wallahu aclam